بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال وعبد الفتاح شع عمر شع عثمان ومركلة idinkagala soo xiriirahay idaacadda sta f m runtii muslimiintu waxaan uga hambalyaynahaynaa ama aan u wadnaa hambalyo guud maadaama hadafkii ilaa iwaa hore aan ku tala jirnay aan ku guulaysanay waxaa alla mahadii ah in hadafka aan u soconnay ee ahaa in markis shariif cabdinuur al islaami edhulkiisii la gado edhulkii aynu gadannay muslimiintuna waan uga mahad celinaynaa midda ayada ah bacdallah waxaa kaloon idinla wadaagahaynaa maadaama la helay dhulkii isaga ahaa in hadda kadibna waxaa weyaan aynu ka qayb qaadanno shukrintuna hadde waxaa weyaan rasuulku calayhi salaatu salaam watan uu ini leeyahay man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illah yacni ciddaan ummadda u mahad celin allana uma mahad celinayso marka dhammaantiinna khayr baan idin rajaynaya muslimiinta daafaha caalamka meel kastoo isku noolyihiin waxaan mar kale rajaynayaa wada shaqayn oo aad ka qayb qaadato markiiska asaga dibudhiskiisa waxaadna oo qayb qaadan kartaan tiil nambarka oo gaar ahaan markiiskuu leeyahay ciddii wax ku shubatay adduuniya khare kala badan masjidka magaciisuna aad ka helaysaan waa sagaal hal siddeed shan sagaal toddoba hal runtii guddiga markiiska oo kooban baan ku nimid waadna idinkaga mahad celinaynaa in badan aad iyo aad baad u mahadsantihiin ayuha alikhwat walakhwaat asalaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu aniga maasha allahu sheekh cabdi maxamed ali dhaha baaraka allahu fikum waa siduu u sheegay dhulka waan helnay oo waan gadanay baaraka allahu fikum mahadceliskiina idinku mahadcelinina waa maqasheen waa siduu sheekh uu sheegaya marka alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin awoodda ilaahay baa lahaatay inaana garab geshin oo masaajidka dhulkiisa aan helnay oo ma aragtay haddanana la dhistiin baan doonaynaa baaraka allahu fikum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu